rajadaas waa muxuu aha geedka go-an weeye waa la guuray waxaana loo guuray in doorasho qof iyo codu dhacdo gudiyadii baa la dhisay guddiga doorashooyinka shuruucdii baa la dhamaystiray shaqooyinkii baa socota arrintaasi dowladda waa u barnaamij weeye muxuu ahaa waana wax muddo tiro badan la sugayey oo cid kasta oo markaas doorasho muxuu ahaa madaxweynenimo isu soo taagtaa hadday xukunka markaa ka tagtana waxyaabihii ay ku hamiyi jirnay oo oran jirnay dib baan uga dhacay weeye hadduu markaas la cusub yahay oo loobi lagu jirana dadka xildhibaanada waxyaabahan nin kastoo madaxweyne doonaya oo ay daacad ka tahay uu yidhaahdo ballan weeye anaa fulinayo weye marka dowladda waa ka go-an tahay waana loo guuray lagana soo noqon mayo wararka iska beenta oo dhinaca yaalla oo meelaha soko ka socda wararkaasu wax kama jiraan wey waan gartay markaad leedahay waa geedka go-an wasiir dabcan soomaalidu wada ogol siyaasadeed ayaa lagu gaaraa doorasho marka adigoo og doodaha taagan adigoo og maqnaanshiyaha puntland adoo og jubbaland in dagaalba socdo oo xaalku adag yahay hogaamiyaasha mucaaradka qaarkood sidee rabtaan inaad doorasho ku qabataan
dalka horta qaybo ka mida waa laga qabtay oo somalilan waa i qabatay oo dalka ka mid ah
somalilan waa xaalad gaara oo dabcan dowlad soomaliya ma maamushee meelaha kale
puntland way qabatay haddii ilaahay danka dalka intiisa kale way ka suuroobaysaa waana la yskaga imaanayaa wixii markaas faraqa aan wax jacayl ahayn oo markaa qof wax dantiisa uusan ku durugsanayn oo muxuu ahaa qof xukun doonayaa waddo kaleo markaas uu u marayo oo wax diidmaan negative aan ahayn wax kasta waa la yskaga imaan karaa waayo dalka horumarkiisa iyo dantiisa ku jidha dalka horumarkiisa iyo dantiisana muxuu ahaa dee cidna caqabad inay ku noqoto oo iyada la sugo dee baahida dalka ma aha marka waxyaabaha jira oo muxuu ahaa markaas lagu kala aragti duwan yahay waa laga heshin karaa waa la iska arki karaa waana laga wada tashanayaa muxuu ahaa insha allah waxaan rajaynaynaa inay iska dhamaadaan waxyaabahaas rajaintee la-eg baad ka qabtaa dabcan saa u tiri waayo qodobkaasi arrinta puntland iyo jubbaland oo golihii wata sheegana muhiim u ah oo maqan rajadu intay la-eg tahay inaad inay soo laabtaan ama wadahadal miyaa socda hadda
cid maqlaanaysa male waa waa waa hadeer muxuu ahaa wax hadeer caawa miiska saarani ma jiraan laakiin wa waa lasu imaanaya wa waa masaalixdu waa imaanaysaa dalka taladiisana muxuu ahaa maqnaanshaha meel baa wax ka maqan yihiin wax ummadda inteeda kale horumar u ah oo lagu taamayo lama muxuu ahaa looma lagama nagaanayo
laakiin dadku rajada weyn ay qabeen waxay ahayd gobolka banaadir oo dowladdu ku shaqayso ood joogtiin oo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhex degan tahay iyadiana dee dabcan dhowaan qortay soo jeedin in duq magaalo la magacaabo oo wasaaradaadu ay gudbisay marka ugu yaraan maxaa kuu diiday in in muqdisho aad ka qabato doorasho oo wasaaraddu ay hawshaa qabato
ka dambaa ku imaanaya duqa dambaa ku imaanaya duqaanu waa kasoo hordhacay marka ka dambaa rajaynaynaa inuu ku yimaado wax dhoowo kaalinka kusoo kusoo jidha weeye ka damba hana yeysano wixii wixii la wixii gaara waana dhowdaha insha allah
laakiin ilaa qarta laga soo bilaabaa la dhahaya dadku waxbay soo dooran doonaa marka raje intee laag baad ka qabtaa in ugu yaraan dadka muqdisho ay soo doortaan guddoonkooda
asadaa weligeed waa lagu taanayay waa run weye haddana muxuu ahaa go-aanka waa la gaaray marka waxa lagu taami jiray maxaa muxuu ahaa hadda ka tala iyo maxay hadda u dhacaysaa iyo diidmo dee inay timaado xaqba maaha marka waa dhacaysaa rajo badan baan ka qabnaa dalkuna insha allah horay inuu u socdo baan rajaynaynaa wasiir qalkhoosh oday siyaasi ah oo puntland ka soo jeeda oo aada loogu xil hayaad ahayd markii magacaabistaadii puntlandna weli way maqan tahay marka goormaad is leedaha puntland waad keeni doontaa
puntland anigu keeni maya iyadaa imaanaysa talayna ku imaanaysaa magarata talayna ku imaanaysaa waana muxuu ahaa soomaaliyana qayb ka tah marka kama maqnaan kadho qof gooniyana lama maqnaan karo dabiciisa kulama maqnaan karo iyaduna dareenkeeda iyo muxuu ahaa marna kuma jidho puntland dadkeedu inuu soomaaliya ama ka go- ama ka maqnaado marnaba kuma jidho marka hogaamiye carooday haddii muxuu ahaa oo kursi maalin u carooday hadduu weli isagoo ku maqan yahay isaguna waa imaanaya dalkuna waa isu imaanaya